dhowaan magaalada hargeysa waxaa laga furay suuqa casriga ah ee harwanaag maanta ayaan booqday ganacsi kala duwan ayaa ka socda ugu horreyn meherad ka mida meheradaha ayaan galay magacaygo saddexaad raxmad diire faarax baa la yidhaha raxma ganacsatadaan aad ka mid tahay dukaamada suuqan cusub ee harwanaag haawa ganacsigan laga furay suuqa hadhwanaag ayaan ka mid ahay waaye xilli loo baahnaa suuqan ayuu furmaan odhan karaa waaye waayo waandaagu naga gubtay suuqii waa heen Een, dadka inta badan bacdiyaal bay iska haayeen banaanadii dee alaa ka waran yihiin waata Een, marka anaga xilligan dadka ka- jaaniska ka faa'iidaystay ee guryahan soo galay ayaanu ka mid nahay aad baana inoogu fiicantay baahi badanna waa loo qabay guryahan aad baa loogu baahnaa waa garta marka waxaan leeyahay mulkiilaha guryahan samaystay jasaaka allahu khayr jasaa allaha ka abaalmariya markuu fikradanka ina wanaagsan isagii la taliyayaashiisu ay keen ku dhalatay in awal hodheel buu ahaa dee aanu ku ciyaarada roo sidaa rase u naqaano waa sidaa laakiin maanta muxuu noqday suuq lagu ganacsado oo caalamiya oo la tartami kara suuqyada caalamka waata Een, man- si casriya loo sameeyey meheradaha adiga ilaa imisa meheradod baad ku leedahay anigu laba Ay, anigu leedahay.
waxaa labada isku xigaan leenahay xagga qiimaha iyo kirada iyo howlaha sisay yihiin kirada aad aad aad aad bay u fiicantahay aad bay u fiicantahay kiradu way macquul Sax.
waxa ugu macquulsan weeyaan kirada aad bay wanaagsantahay marka waxaan leeyahay dadka iyaga walaalaha iyaga kale suuqa waa hen waa hen- waa heenaha ku daydaan fursada qaaliga ah aan uga faa'iidaysanaya iyagoona iyagana dee insha allah jaanisa ka heli doono oo iyagana anaan ka maarmayn sax Mhm.
ugu dambayn dee, suuqu siduu yahay een, raxmay ugu dambayn een, markaad eegtid maadaama bogcadan bogcad imanka cusub suuqu waxa weeyaan suuq muhiima aad baan noogu fiicay wuu wanaagsan yahay suuq aad noogu fiican wey waa hagaag raxmad diiriye aad iyo aad baad mahadsan tahay suuqani marka hore waxa waa goob hudheel ah een, cunto iyo hurdaba oo harwanaag lo odhan jiray een, mulkiilaha hoteelkan xasan axmed bulbul ayaa een, fikradan keenay kadibna een, suuqan ganacsiga ah een, ka yegleelay Een, bal hadda baahida keentay waxa ugu horreyn aan jeclay inaan weydiiye xasan Een, xasan maxaa kugu kalifay in goobtii hoteelka ahayd aad suuqan hindisto oo aad u beddesho Ah, runtii waxay ka timi markuu gubtay bacadluubay habeenkii ku soo gurteen alaabtii dad bacadlaa ka midi subaxdii markaan soo kalahay waxaan ugu imi meeshiiyo buuxda kadibna waxaan arkay baahida meesha ka taalla Ah, sidii aan marba dhinac ugu wareegaynay dabeedna waxay la noqotay hudheel iyo ah, shopping center hoosaan markii hore sameeyey oo architect reer uganda uu waday kii baan joojiyey ah, architects injineero dalka gudihiisaan engage gareeyey fallah alxamdi wax ilaahay watay hayday tanaa ka soo baxday Ah, runtiina ra'yiga in badan waxaa ku lahaa dadkii bacadlaa ka shaqaysanayay ayaa Ee, dhibaatada ku jirta.
ee dhibaatada ku timi baa hadday cabirka tahay hadday saaskii hore in laga weyneeye tahay hadday siduu u ekaanayo marka tii baa ilaahay inoo dhib yareeyey mahad dhammaanteed ilaahay baa iskale Ah, maalintan fure waxaa kaloo nilaaway dad badan inaan u mahad noqo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay in iyadoo waqti celiida ay ahayd madaxweyne markaanu kaa codsannay aad timi ood furtay runtii waxaan kaaga fadhiyey iyo abaalkeed baanu kuu haynaytay in mayorka magaalada reer daabshiil oo maalgeliyey waxaan leeyahay oo inta badan maalgashiga bixiyey aad baa u mahadsan tihiin meeshaasi waabataan doonayo xasan ku weydiiyo een, hanti badan baa muuqanaysa inay gashay marka een, xagga dhaqaalahaasi yaa kaa taageeray wallaahi runtii inta ugu buuran waxaad taageertay bangiga daabshiil inta kalena shareskii aan lahaa iyo investmentskii aan ku lahaa meelo badan baan soo iibiyey oon soo geliyey inaan so inaan dalkana aaminay dalkana u hiiliyey biidni illaahi tacaalana way ka soo bixi doontaa insha allahu tacaala waa gartay Een, haddii si guud aan u qiyaasno een, tirada meheradaha waxaan arkayaa kor iyo hoosba in meherado badan ay- een, muxuu ahaye ay ay ay ay muuqanayaan sidoo kale waxaan arkayaa qaybo kafe teria oo iyaguna dhismahoodii uu- in- uu dhammaad ku dhow yahay oo halkan iminkaanu joogna ay ka mid tahay haddaad muxuu ka kooban yahay bugcaddani bogcaddu waxay ka kooban tahay boqol iyo labaatan meheradood oo dukaamo iyo xafiisyo isugu jira afar iyo toban ka mid oo kuwaa korkii hadda waa xafiisyo fiber optigii ugu ah, f- ah, xawaaraha badnaa uu ku xidhan yahay iyaga waxaynu ugu talagalnay xafiisyadii onlinekaiyo ugu adeegi lahaa dadkan ay wax ka dalban lahaayeen xafiisyun baynu ka dhignay inta kale waxa weeyaan meherado kala duwan oo ah, isugu jira jumladii iyo waana wada buuxaan inta ah, ah, shopping centerku xafiisyadunbaa waxaa ka dhiman ilaa ba- ba- ka waxaanu dadkii leenay soo dhawaada waa suuqiini isticmaala boqol tallaabay isu jiraan waaheen iyo iyo halwanaag waaheen markuu furmo qofka ka soo lugeeya tan uu imanaya ka kalena uu tegayaa marka waxaan filayaa suuqii inoo ballaadhan inay ta waaheenoo ballaadhan biidnillahi tacaala suuqi weynaayo waaheen ayaa xidhnaa oo gubtay dadku saaad sheegaysid bacdiyaal bay u badnaayeen xataa qaar ganacsadeen dadka iminka meheradaha ku jiraan qaarkood waraysana waxay sheegeen inay fursadan yacni nolol weyn ay hawl weyn ka gashay noloshoodii marka maislada xilliga ugu haboonaabaa fursadan aad aad samayseen falilaahi alxamdu ilaahay baa ina waafajiyey mayorka magaalada markay noola tegeen tusay lisaanka inaan ku ciyaarayo u malaynayay wuxuu ugu yidhi xasanow ma ka gaadhsiinaysaa wakhtigaa iyo intan waad waraysan doontaaye waxaan haddaan ka gaadhsiin waayo haysiinin license wuu ila shaqeeyey dowladda hoose ay la shaqaysay tadhexe ay la shaqaysay shicibka ay la shaqeeyey bangiyadayna ay la shaqeeyey runtii marka dalkaaga joogto waa waxa keliya dareemi karto in markaad u dhaqaaqdo wax hagaagsan dadku hareeraha ku qabanayaan ko ugu yar uu ku jacaynayo kuwana wax hagaagsan baad noo samaysay khadar maxamed cakuule v o a hargeysa